bismi illaahi اraxmaan اraxiim wsalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamed wa calaa aalihi wa saxbihi ajmaciin marka hore subax wanaagsan saxaafadda waanu salaamaynaa salaanta islaamkaananu ku salaamaynaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu marka xiga waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan shacab weynaha somalilan ee saddex iyo tobankii noofembar xuquuqdooda dastuurigaa qaatay ee codeeyey ee codeeyey codayn xoor ahayd oo ay u soo banbaxeen sidii ay ugu dulqaateen ee ay u codeeyeenna waan uga mahadnaqaynaa ilaahay baa mahadda leh subxaanahu wa tacaala isagay mahadoo dhani u dhan tahay ilaahay nagu ilhaamiyey inaynu maanta qaranka somalilan uu taagan yahay meel wanaagsan waxaan maanta iclaaminaynaa guddoomiyihii guddoomiye cabdiraxmaan musharaxa xisbiga waddani iyo aniguba waxaanu ka soo baxnay shir noo socday laba maalmood waxaanu u wargelinaynaa shacabweynahana u sheegaynaa inuu nuugu soo dhammaaday jawi walaalnimo saaxiibnimo oo run ahaantii si wanaagsan aanu isugu afkarannay qodobadii aanu ka wada hadlaynay waxaan u mahadnaqayaa guddoomiye cabdiraxmaan oo lexejeclo badan ka leh qarankan turaalana u sameeyey qarankan ahna mudane mudan inaynu ku wada ixtiraamno meeqaamku taagan yahay haddaanu nahay komishinka qaranka somalilan waxaan uga mahadnaqaynaa shirkii aanu wada galnay labada maalmood siduu noogu dulqaatay siday ka muuqatay naxariista iyo turaalaha uu u turayo dalkan iyo dadkanba si deggan waayo aragnimo leh ayuu cabdiraxmaan guddoomiyaha murashax cabdiraxmaan noola qaatay arrimihii aananu maxayda u falanqaynay go-aanan ku gaadhnay kow aan buuggii degmada berbera ee ahaa codaynta buuggii codaynta waanu ka shaafinay waanaanu isla qaadannay waananu ka heshiinay waananu u sharaxnay waanayna la qaateen guddoomiyaha iyo iyo madaxdii qiimaha lahayd ee la socotayba waxaanu kaloo ku heshiinay inay tira tirintii gobolka maroodi jeex khaas ahaan degmada gabiiley iyo iyo degmada hargeysa ay sidoodii u socdaan taana waanu isla qaadannay shaqadiina waynoo soconaysaa sidaasaananu dadweynaha iyo shacabkaba ku wargelinaynaa waanad mahadsantihiin